barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha februari waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah aragtida dhallinyarada soomaaliyeed ay ka muujiyeen hoggaanka cusub ee soomaaliya iyo weliba rajooyinka ay ka qabaan waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho dhalinyarada xoogga way ku jirtaa fiqradii way ku jirtaa hal-abuurnimo way ku jirtaa wax ka soo saaray rabtaa annaga maxaa adlaa farmaajo waxaan ka filanayna in annaga caqliga nagu jiro kartida nagu jirto iyo dalkeena wax ku barino naga soo saaro oo waxaa waaye shaqooyin noo abuuro si lamid a fikradihin dhegeysto sidoo kalena dhallinyarada ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa iyana aragtidooda ka dhiibtay doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa maanta ugu badan ee rajadeennada ama qalbigannaga uu tabayana waxaa waaye xukuumaddan in laga heli doono cadaalad haddii cadaalad la helana waxaan aaminsanahay in dhallinyarta tahriibka iyo qaxootinimada isu dhiibeen ee naftooda micnaha waxaa waye khatarta geliyeen aysa ay micnaha ka tanaasuli doonaan oo xukuumaddii iyo micnaha waddankii lagu aamin qabi doono sidoo kale idaacaddayadan duhurnimo waxaan iyadana ka madhnaan doonin dhinacii heesaha
ikoo darooray cadceeddu nuurka canata siisay cagaar ku fiilay cagaar ku fiilay ciddo ku sooftay cusub barwaaqo dharal cajiiblan caway ku arko caway ku arko cishkaydaari sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeelanaya kulan degdeg ah oo laga wada hadlayo tijaabada gantaallada ee ay samaysay kuuriyada waqooyi maraykanka jabaan iyo kuuriyada koonfureed ayaa codsaday kulankan degdega ah kaas oo la qorsheeyey inuu qabsoomo galabnimada maanta wakhtiga new york kuuriyada waqooyi ayaa gantaal hawada u riday iyaga oo sheegay in uu yahay nooc cusub waxaana la sheegay in tijaabadan gantaal uu dusha kala socday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa aqalka cad ku qaabilaya maanta ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudo waxaana la filayaa in labada hogaamiye ay si wada jira ula qadeeyaan haweenka ganacsatada ah iyo weliba kuwa hal abuurka la yimi labada hogaamiye ayaa yeelan doona kulan la xidhiidha labada hogaamiye ayaa yeelan doona kulanno xidhiidha oo ay ku jiraan waxa aqalka cad ugu yeedhay falanqayn ku aadan horumarinta hal abuurka ganacsiga haweenka
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan madaxweynaha cusub ee loo doortay soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ay aada u soo dhoweeyeen waxaana jira filashooyin kala duwan oo ay ka muujiyeen hoggaanka cusub ee soomaaliya haddaba wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool muqdisho isaga oo wax ka weydiiyey dareenkooda iyo filashada ay qabaan waxaana ka qaybgelaya axmed geedi oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada carays fayti iyo hani cilmi oo dhammaantood ku sugan muqdisho bismillaah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la doortay sideedii febraayo maxamed cabdulaahi farmaajo magaca dhallinyarada soomaaliyeed oo runtii shan iyo labaatankii sano dowladii burburka la magac baxay labaatan jir intuu tala ka boodo geed ka boodaa insaan wada ogsoonaya maxamed cabdulaahi farmaajo dadka kaambigareynaya ama oola oleynaya waxay ahayn dhallinyaro soomaaliyeed oo aada u daayar maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa soo saaray waa dhallinyaro soomaaliyeed ay ku jirto baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta waxaan ka filaynaa in magacii dhallinyaro soomaaliyeed oo mar hore la dilo noqday qori hore iyo gadaal ka guban oo labada dhinacba ay ku shaqaystaan oo lagu duulaan tago inuu dib usoo noqdo maxamed cabdulaahi farmaajo oo si weyn uga fiirsado ahmiyadda koowaadna uu siiyo dhallinyarada soomaaliyeed sunnihay aad aa mahadsan tahay eh, cabdiqaadir Een, maxamed cabdulaahi farmaajo eh, dadkii ugu badnaayo kambeyn gareynayay oo oo taageersanayay iyo dadka ugu badan oo u ololeynaya waxay ahayn dhalinyaro si lamid a toddobaatan iyo shan boqolkiiba xildhibaanada xilligan jira waxa la yidhahda waa dhalinyaro waxayna ahayn dadkii u codeeyey inuu codkii codkooda ay siiyaan kadibna uu soo baxo Eh, waxaan ka filaynaa maxamed sidii aa u kambeyn gareyno kale inuu waxa waaye dhalinyarada maadaama ay yihiin dadka dabka lagu shito oo maalin walba dagaalada la gadiyo oo maalin walba la isku diro in uu dhalinyarada shaqo u abuuro in dhalinyarada uu fikradahooda u dhegeysto sababtoo ah dhalinyarada fikradaha ka buuxo tusaale nelson mandela markuu south africa dhisayay waxay ugu badnaayo adeegsaday waxay dhalinyaro farmaajo wuxuu yimid dal burbursan laakiinse heykel dowladnimo iyo dhex yaallo waxaan ka filnaynaa inuu dhalinyarada ku shaqeeyo fikradahooda qaato xoogaa ka buuxo xoogooda ku shaqeeyo siday ay u kambeyn gareeyeen siday u doortoona kalena uu abaalceliyo uusan meel cidla ugu tegin waan gartay Eh, axmed eh, ololihii wuu dhammaaday dabcan hadda waxaa la gelaya waa howl iyo shaqo Eh, dhallinyaraduna waa kuwan mar walba mushkiladaha iyagu ay haystaan maxaad filaysaa
cabdiqaadir waa mahadsan tahay walaalkay sunna iyo walaashay ilhaanna way mahadsan yihiin rajo fiicanaan filaynaa tanba ma aanan filayn markii hore laakiin waxayna sii gelinaysaa ididilo fiican dowlado badanaa dalkan soo maray cabdiqaadiro cabdiqaasim ayaan anigu hore dadkii kusoo caqliyaystay aan ka mid ahaa aniga iyo sunni iyo ilhaan iyo dadkii cabdiqaasim ee madaxweyne cabdiqaasim carta lagu soo doortay dadkii soo caqliyaystay ayaan ku jirnay wixii ka horreeyey waa isjijiiday ahayd Eh, cabdiqaasim cid iga taageero badnayd inay jirto ma aaminsana isleeyahay Eh, waagii isbartiibo uu imaanayay shacabka soomaaliyeed sida maanta farmaajo loogu soo baxay oo kale loogu soo banaanbaxay Eh, orodkii aan ka bilaabay isbartiibo ilaa degmada hurwa aan deganaayaan socod ku tegay Eh, waxaa kusoo xigay dowladdii cabdulaahi yuusuf cabdiqaasim meeshay martay waan waan ogey cabdulaahi yuusuf aa yimid sheekh shariif aa yimid hal dowlad oo aan siyaasadda xilligaas siyaasaddeeda aan lug ku lahaa door ku lahaa ma jirin amaa farmaajo madaxweyne farmaajo eh, waxaan niyeystay inaan siyaasadda door fiican ku yeelanno dhalinta aan u ololeeyo oon ka mid ahay laakiin waa haddii sida dhalinta aan rabno aan ka helno sida aan rabno aan ka helno bimacnaa inaan anagu xukunka qabanno ama aan xilal helno ma aha micnaheedu waxaa waaye in dhalintu ay ka baxdo dhibaatada haysata muddada lix iyo labaatanka sano rubac qarniga ka badan inay ka baxdo Eh, ilham dhallinyarada dabcan u baahan maanta iyagaana tirada ugu badan dalka marka laga yimaado eh, hooyada nugul iyo caruurta yaryar maxaa is leedaa way tahay ba inuu u qabta dhallinyarada dabcan ah, waa- jaamacad baad dhammaysay shaqo la-aan ana taha maantadanba maxaad filaysaa
Een, horta ugu horeyn een, mm, su-aasha markaan ka jawaabo een, dalku horta shaqo waa wada taalaa laakiin mushaar la-aanaa taallo Een, meel kasta shaqaa taalla laakiin mushaarkii meesha ka maqan Een, mushaarkun wuxuu u baahan yahay wax la yidhaha management dad madaxa oo meesha jooga oo soo management gareeyo een, een, mushaarkii soo maamula u keena bulshada iyo soo gaarsiiya qeybo kala duwanaa bulshada dhallinyarada soomaaliyeed ee waa kuwa mar walba u helaan horumarka dalka Een, waa haddii ay helaan een, madax caadila ee maamusho waxaa meesha ka baxay marka dhallinyaradii inay noqdeen dad lagu adeegtayaala in yar oo maxay ahaeto meeshaas la geeyay intii kaleetana ay shaqalaan joogaan marka maxamed cabdulaahi farmaajo filashada ugu weyn anaga aan ka qabno waxay tahay inuu ku dhaqaaqo cadaaladda cadaaladda haddii uu ku dhaqaaqana ayna soo gaarto anaga shaqooyinkii
sunnahay waxay leedahay eh, shaqo way jirtaa dabcan oo haddaan waddadan agteena marta maantanu ka shaqaynahayba waa waa shaqo dalkuna u baahan laakiin mushaar la-aan baa jirta ama dhaqaale la-aan maxaad adigu filaysaa oo is leedahay way tahay in dhallinyarada lagu taageeri doono Eh, soomaalida waxay tirahdaa risaq rarku ku jiraa rag ka soo bixiyay rabtaa Eh, dhallinyarada xoog waa ku jirtaa fikrad waa ku jirtaa hal abuurri way ku jirtaa wax ka soo saaray rabtaa annaga maxaa abdullahi farmaajo waxaan ka filanaynaa in annaga caqliga nagu jiro iyo kartida nagu jirto iyo dalkeena wax ku baran inuu naga soo saaro oo uu waxaa waaye shaqooyin noo abuuro si lamid a fikradihin dhegeysto Eh, qosolba waa hel- helo waa galaa maqli jira tusaale haddii maanta fikirkayga la dhegeysto oo aan commenti aan ku darsado dowladda inta la qaato lagu abaalmariyo bri waxaa noqonaya qof muwaadina oo dalkiis u shaqeeya Een, waxaa jirta maamo eh, tusaale aan soo qaadanaya maama gabadh ee dhashaa waxaa guursanin xoog weyn oo ilaahay xoog siiyey gabadh dhowr sano oo qabo dhali weyse maamadii maalin dambe waxay tiri ninkaan saa aan weyninka badan gabadheeda wax kuma dhali weyne macnaha waxaa jirta xasnimaa jirta marka toddobaatan iyo shan soomaalida dhalinyarada soomaalida soomaalida boqol waxaa waa toddobaatan shan boqolkiiba dhalinyaro waa inay dalka hagaji waayaan oo ay wax ka qaban waayaan ma ma dhici karta Anaga dhalinyarada laftigeena waxaa naga rabaa inaan xagga hadda ka bilaawno inaan dowladdeena comment ku darsanno dowladdeena la shaqeyno eh, fi- xirfadeenna iyo aqliga ilaahayna siina aan uga faa'iideyno dowladdeena maxamed farmaajana waa inuu dhallinyarada uu ka dhigtaa tiirka koowaad uu ku dhaqaaqi doono sababtaa ciidankii iyo nabadsugiddii iyo dadka wax baranayay dadka iskuulaadka dhigaya korti dhallinyaradii waa waa inuu tiirka ugu horreeya ku dhaqaaqayo
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ku nool muqdisho gaar ahaan axmed geedi oo u ololeeya arrimaha dhallinyarada carays feyti iyo hani cilmi waxay u warramayeen wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
sidoo kale ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka kenya ayaa iyana soo dhoweeyey doorashada madaxweyne farmaajo iyagoo ka hadlay filashooyinka ay ka qabaan iyo weliba arrimaha ay isleeyihiin inay mudan tahay inuu wax ka qabto wariyaha v o a ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa isna dhallinyaradaasi la kulmay warbixintana ka soo diray magacayga waxaa la dhahaa xuseen baaruud gaxnug Eh, waxaan ku noolahay waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada nairobi arday jaamacadeed oo dhigta jaamacadda kenyatta university facultyga eh, school of public health Eh, wallaahi en, eh, marxalado fara badan baa lasoo maray laakiin maanta meesha ay taagan tahay markaan fiiriyo dareenkaygana aan cabiro en, eh, waxaan muujinayaa rajo fara badan en, in ay muuqato en, iftiinna inuu micnaha waxaa baxayo ayaan u arka aniga En, marka en, eh, en, ka shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay maanta en, eh, madaxweynahan la doortay iyo dowladdan maanta micnaha waxaa baarlamaankan cusub uu soo dhisay in ay tahay dowlad en, eh, inkastoo culaysyo fara badan ay jiraan balse aad moodo inay ka gudbi karaan marxalado fara badan oo en, horaan looga gudbi waaye xuseen jaamacadda meeqa sanaad dhiganaysaa En, sanadka afraad baan hadda gelaya hadda saddex sana ay dhammaatay waxaa jirta in dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada nairobi oo tahriibeen oo dhibaatooyin kala duwan ay la kulmeen qaarkood eh, ku ta- maaragtay ku dhibaatoonayaan dhulka saxaraha iyo badda marka adigoo dhalinyaro soomaaliyeed oo wax baranaya nairobi wax ka baranaya sidee wey dareenkaa En, wallaahi en, eh, aad buu micnaha dareenkaygu saaka en, u kacsan yahay waayo en, is- arrimaha hadda aad ka dhawaajisay ee tahriibka iyo qaxootinimada labadaba en, waxaa asal u ahaayeen cadaalad darro fara badan oo waddanka gudihiisa ka jirtay En, eh, waxa maanta ugu badan ee rajadeennada ama qalbiganagu uu tabayana waxaa waaye xukuumaddan in laga heli doono cadaalad haddii cadaalad la helana waxaan aaminsanahay in dhalinyarta tahriibka iyo qaxootinimada isu dhiibeen ee naftooda micnaha waxaa waaye khatarta geliyeen aysa ay micnaha ka tanaasuli doonaan oo xukuumaddii iyo micnaha waddankii lagu aamin qabi doono qof walbana uu heli doono xaqiiqda xu- xuquuqda iyo micnaha waxaa waaye waxa uu ku leeyahay waddanka oo shaqadii iyo waxalaalihii dhammaan ay dhalinyartu u baahaneen in waddanka gudihiisa laga heli doonaan aaminsanahay waaya magacaaga walaal asalaamu calaykum magacaygu waa axmed cabdiqaadir kaaradile waxaan ka mid ahay dhalinyarta maaragtay wey een, waddanka kenya muddo ilaa taqriiban toddobiyo toban sano ku noolaa een, arday baan ahay infact een, shucuubtayda iyo maaragtay dareenkaygana lama soo koobi karo een, sida walaalkay sheegaba waxaan rajaynaynaa dowladdan cusub inay cadaalad ka dhalan doonto waxaa daliil u ah madaxweynaha cusub max- een, mudane maxamed cabdilaahi farmaajo een, ninkii laga keenayay jowhar in la sheegay in- inuu ka shaqeyn doono insha allah madaxtooyada taasaa daliil u ah insha allah waxaan rajaynaya inay cadaalad dib usoo laaban doonto marka een, dhibaatooyinka hadda aad ka dhawaajiseen saameyn intee legaya dhalinyarada wax baranaysa ku keeni kartaa waxay ku yeeli waxay ku keeli kartaa hadda een, maadaama saan kuu sheegnay dowladdan cadaalad aan ka sugayno een, arrintan haddii maaragtay dowladda cadaalad laga helo dhalinyarta dhiirigelin weyn inay waxbarashadooda sii wataan tahriibkii ay yaraado een, wixii muqaadaraad ay maaragtay waxaas dhan inay joojiyaan yaan insha allah rajaynaynaa een, arrintaasaan rajaynaynaa haye saaxiib magacaaga magacaygu waa cabdifataax ibraahim oo ku magac dheer cabdifataax goobe Een, wallaahi haddii aan eegno heerka uu taagan yahay yacni soo dhoweynta aan soo dhoweynayno madaxweynaha waxaan u malaynayaa inay tahay mid samata bixin doona dhammaan ummadda soomaaliyeed Een, innagoo ah ardada soomaaliyeed ee waddankan kenya ku noolna waxaan u aragnaa inay yididilo cusub ayna gelinayso Een, taasoo aan u arko inay tahay horumar bini aadamku markuu mataqaanaa maskixiyan ahaan uu horumar uu u dareemayo mase uu arko in hor uu u socdo ayuunbuu hor u socon karaa wax walbana maskaxda bini aadamka ayay ku dhalataa Een, ta labaad anoo sii raacinaya hadalkii walaalkay xuseen een, dhanka ardada iyo dhanka tahriibka iyo dhanka muxuu ahaa shaqala-aanta waxaan ku biirinayaa in dhalinyarta shaqala-aan keliya ma haysato dowladdu naftigeeda waa inay muxuu ahaa ay shaqa abuur samaysaa cadaalad darradu waxay imaataa markii boosas yar ama wax yar ay dowladda u hayso sida een, sanadkan camal aan kasoo gudubnay markii aad yara qiyaasto waxaad arkaysaa shaqaalaynta dowladda inay iska yarayd dadkina waa aad ay u tira badan yihiin shaqa abuur dowladda haddii laga waayo een, ganacsatadii soomaaliyeed iyo dadkii mataqaanaa ilaahay hanti u dhiibayna laga waayo muxuu ahaa shaqa abuur dhallinyarada way iska tahriibaysaa badahaasay ku dhammaanayaan Een, waxaan filayaa in inagu shaksi ahaan ardada ayna gelinayso yididilla cusub Een, ta labaad waxaan filayaa dowladdani inay ka dhex muuqdaan dhalinyaro waayo dhalinyarada hadda wax baratay waa aasaaska dalka waaya gebagabadii maxaa kusoo gebagabaynaysaa xuseen
n waxaan kusoo gabagabeynayaa aniga n eh, isbeddelkan maanta soomaalidan u muuqda ee aynu meel walba ugu naaloonayno ee aynu hamiga iyo rajada weyn dhammaanteen wada qabnay qalbigeena ka guuxaya n waxaa tusaale ugu filan oo la rabaa inay xukuumaddu ka cabir qaadato in baarlamaankii hore markuu meesha ka baxay baarlamaankan cusub ee maanta xukuumaddan soo dhiseen ay u badnaayeen dhalinyaro n eh, ka gudub eh, xa- xuduudkan ay ka gudbeen ama een, mastawahan maanta loo tallaabsadayna een, aan aaminsanahay in ay suurto geliyeen oo ay yihiin dhallinyaradaas cusub ee maanta baarlamaanka soo galeen waxa aas-aaska u ah in ay isbeddelkan maanta lagu naaloonayo dhaliyeen Een, taas darteed waxaan ku dhiirigelinayaa xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo in ay dhallinyarada miisaanka ay ku leeyihiin dowladda la siiyo si ay dhallinyartu een, ummadooda ugu adeegaan ayaguna waxyaalaha naftooda khatar gelinaya ay maaragtay uga badbaadaan
waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed oo qaar ka mida dhallinyarada ku sugan jaamacadaha dalka kenya ay u waramayeen haye ismaaciil maxay noo xiga haatanna dhinacii heesaha hees uu ku luuqeeyo fanaanka muuse colaad bucul waa heesta kucali masaarte cawo
anuu cibaadu xaggeedu ciiray casiska tuugaa haweenka caagan haweenka caagan habeen cisaysan cimilo fiican mila cawaysun caway ku arkay caway ku arkay ciishqaydaaray habeen cisaysan cimilo fiican mila cawaysun caway ku arkay caway ku arkay ciishqaydaaray curdi soobaxiyo cadra quruxsani gugubkan cubtay calmadii naftana calmadii naftana cajab gelisay kuucani masarti cawoy kaale kaale cawey kaale kaale kaale cawey kaale aroosi la galo cawey kaale laylalalala curdi soobaxiyo cadal quruxsani gugubkan cubtay calmadii naftana calmadii naftana cajab gelisay kuucani masarti cawoy kaale kaale cawey kaale kaale kaale cawey kaale aroosi la galo cawey kaale laylalalala ikoo daroonay cadceedu nuurka calanta siisay cagaar ku fiilay cagaar ku fiilay ikoo daroonay cadceedu nuurka calanta siisay cagaar ku fiilay cagaar ku fiilay ciddo ku sooftay cusub barwaaqo dharal cajiiblan caway ku arko caway ku arko ciishkay daari ciddo ku sooftay cusub barwaaqo dharar cajiiblan caway ku arko caway ku arko ciishkay daari curdi soobax iyo cadra quruxsani ugubkan cubtay calmadii naftana calmadii naftana cajab gelisay kuucani masarti cawoy kaale kaale cawey kaale kaale kaale cawey kaale aroosi la galo cawey kaale laylalalala laylalalala curdi soobaxiyo cadal quruxsani ugubkan cubtay calmadii naftana calmadii naftana cajab gelisay kuucani masarti cawoy kaale kaale cawey kaale kaale kaale cawey kaale aroosi la galo cawey kaale laylalalala curdi soobaxiyo cadal quruxsani ugubkan cubtay calmadii naftana calmadii naftana cajab gelisay kuucani masarti cawoy كالي كالي عوي كالي كالي كالي عوي كالي عروسي لقرو عوي كالي اي لا لا لا لا
caway kaalay caway caway kaalay heestaas ku cali masaarte caway intaas haddaynu kaga nimaadno iyo codka muuse colaad haddaynu intaas heestaas kaga nimaadno haatanna wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa inoo hayeen nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku horeyno ciyaaraha ingiriiska xalay laba kulan ayaa dhacay hogaamiyaasha horyaalka ee chelsea ayaa ka badan weyday kooxda banley oo ay la dhaafi weyday barbardhac gool iyo gool ah haddii ay badin lahayd waxa ay ka sarmari lahayd kooxda ku soo xigta ee tottenham labaiyo toban dhibcood banley marnaba wax gool ah loogama dhalin garoonkeeda afartii kulan ee lasoo dhaafay laakiin ciyaartii xalay gool ayaa looga hormaray oo uu saxiixay ciyaaryahan bedro goolka barbaraha waxaa banley u dhaliyey laacibkeeda cusub robi brady oo ay bishii january ay kala soo wareegtay kooxda norwich goolka oo ahaa laadka xorta ah wuxuu ahaa kii ugu horreeyey oo laadka xorta ah oo xilli ciyaareedkan laga dhaliyo goolayaha kooxda chelsea chelsea hadda waxa ay horyaalka ku hogaaminaysaa lixdan dhibcood waxay toban buundo ka sarraysaa kooxda kusoo xigta ee tottenham kooxda ay ka badisay ee banleyna waxa ay ku jirtaa kaalinta laba-iyo tobnaad ciyaarta kale waxa ay xalay dhex martay kooxaha swansea iyo kooxda lester lester oo xilli ciyaareedkii hore si mucjiso leh ugu guulaysatay horyaalka ingiriiska ayaa hadda qarka u saaran sanadkan inay aaddo zeeriyabida ama ciyaaraha heerka labaad oo ay uga dhiman tahay in booskaasi ay u dhacdo hal kulan oo laga badiyo oo keliya dhinaca dalka sbain ciyaaro dhowr ah ayaa dhacay xalay weeraryahan fernando torres ayaa dhaliyey gool lagu tilmaamay goolkii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedkan ee horyaalka sbain balse khasaariyey gool labaad oo rigoore ahaa ciyaar ay xalay kooxdiisa atletic madrid saddex gool iyo labo uga badisay kooxda celta vigo goolasha kale waxaa atletic madrid u dhaliyey ciyaaryahanada kale ah yanig crasco iyo antonio griezman halka celta vigo ay goolasha u dhaliyeen ciyaaryahanada kale ah john gudetti iyo cabral guushaasi waxay dib ugu celisay atletic madrid in ay ku soo laabato kaalinta afraad ee horyaalka ciyaaraha kalena kooxda viyareal waxay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda maalaga laganes waxay laba gool iyo eber ku qariijisay kooxda sporting gihon sporting gihon ayaa badisay halka sevillana ay hal gool iyo eber dirtay kooxda las palmas laliga waxaa sagaal iyo afartan dhibcood ku hogaaminaysa kooxda real madrid waxaa kusoo xigta barcelona oo leh siddeed iyo afartan dhibcood sevilla ayaa degan booska saddexaad waxaana ay leedahay lix iyo afartan dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga kooxda yuventus ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka zeriya-aada kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda kalari labada goolba waxaa saxiixay ciyaaryahan gonzalo higuain waxaana kulankaasi uu ahaa kii boqolaad oo uu macalinka kooxda yuventus markis allegri uu leeliyo kooxda tan iyo markii uu ku biiray yuve oo u dhow inay qaado markeedii lixaad oo xidhiir ah sanadkan horyaalka talyaaniga ayaa hadda waxay toddoba dhibcood oo nadiif ah ay ka sarraysaa kooxda kusoo xigta ee roma oo xalay laba gool iyo eber ku qaarijisay kooxda karetone ciyaaraha kalena inter waxay laba gool iyo eber dirtay impoli balermo waxaa gurigeeda ku garaacday atalanta oo dirtay saddex gool iyo gool kiyeva verona waxaay saddex gool iyo hal uga adkaatay kooxda saswolo torino ayaa shan gool iyo saddex ku dharbaxday baskara samdoriana waxa ay ka badisay bologna oo ay uga uud roonaatay saddex gool iyo gool caawana milan ayaa waxa ay marti u noqon doontaa kooxda lazio ee ka dhisan magaalada caasimadda ah ee roma dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaada toddobaadka martida maykrafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaanu idin leenahay duhur wanaagsan waa duhurnimo isniina bisha februari ama labaadna ay tahay saddex iyo toban sannada laba kun iyo toddobiyo toban haatanna haddii aynu jalleecno dhinacii suugaanta aynu dib u jalleecno saaxiibkay maxamed cabdixasan maxaad inoo haysaa dhinacii suugaanta isdibaxsanow iyo weliba maxamed cabdixasan sandheere waa hagaag dhegaystayaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi baxsanow waxa inoo soo diyaariyey amaba inoo soo xulay saaxiibkay maxamed cabdixasan sandheere waxaanay gebagabow tahay idaacaddeenii duhurnimeed kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno hadhow toole afarta galabnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
ega lahayo kaygii bartuu jiro